waxaa sare usii kacaya tirada dhimashada ee weerarka maanta lagu qaaday goobta ganacsi ee westgate moll ee magaalada nairobi ilaa iyo shan iyo toban qof ayaa la sheegayaa inay dhinteen tiro intaa ka badanna ay dhaawacmeen warbaahinta kenya ayaa shacabka ka dalbanaya inay tagaan goobaha cisbitaalada si ay dhiig ugu deeqaan dadka wax ku noqday weerarkan oo buux dhaafiyey cisbitaalada magaalada nairobi ciidamo si gaar u tababaran ayaa lagu soo waramayaa inay goobta gaareen iyadoo dusha sarena lagu arkayo diyaarado ay leeyihiin ciidamada kenya oo isku diyaarinaya inay ka qayb qaataan howlgalka lagu doonayo ama la doonayo in lagu soo afjaro sihaysashada goobtan ee kooxda hubaysan ee meesha ku jirta warar laysla dhex marayo ayaa sheegaya in weerarkan uu yahay mid argagixiso laakiin madaxda dowladda waxay sheegeen in laga war sugayo laamaha ammaanka ee dowladda oo goordhow soo saari doona war rasmi ah oo ku saabsan dhacdan weriye mursal quule oo aan idaacaddan markii ay bilaabanaysay waraysanay ayaa qadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan deegaankaasi westgate mursal ma maqlaysaa bal waxaa ku soo kordhay dhacdadii ka socotay dhismahaasi laga dukaamaystay ee westgate
colaba waan runahaantii sidii hore waan idinku sheegay ku dhintay kasaro ayay usii kacaysaa ilaa iyo lix iyo toban qof ayaa iminka xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen labaatamayan kalitaa ay ku dhaawacmeen iyadoo tirada dhawacna aada ugu badan yahay goobaha cusbitaalada aqdan cusbitaal iyo mb sha iyo cusbitaalo kaleeto kenyaata iyo hosbitaal ayaa dhawacyada dad badan la geeyey waxaana iminka soconaya gurmadka dadka loo idinayo sidoo kaleeto walalka waxaa kusoo kordhay oo kaleeto in ciidamo si gaara u tababaran iminka ay howlgalada inay ka qayb galayaan aad u fara badan oo qaarkood eeladooda gudaha lagu haysto ayaa meelo ka baxsan goobta ciidamadu ay heleen iyagoo jooga iyadoo horosaasa teelteelana maanta qaarkood la maqlayo isbariwaaga weli waa u socdaa dada kasoo badbaaday oo dhaawac qaba ayaa warbaahinta waxay iminka u sheegayaan in ay jiraan fara badan oo hubaysan oo daqanyada kor iyo hoosba jooga waxaana la sheegayaa haatan in ciidamada inay doonayaan in arrinta ay isu afjaraan madaxweynaha guud ee booliska kenya david kimani iyo weliba wasiirka amniga qaranka ee dalka ayaa labaduba iminka baaq u jeedinaya dadweynaha reer kenya inay isdejiyaan markaan ay ka fogaadaan goobtan ay ka soconayso howlgaladana ballaaran waxaana xolaada xusid mudan in guud ahaanba dalkan
mursal may maqlaysaa mursal maqalka teleefonkaaga oo aada buu u liitaa haddii aad si fiican ii maqlayso bal waxaad ka warantaa dadkan ka soo baxay xaruntan la haysto ama ay raggan hubaysan galeen maxay sheegayaan maxaa gudaha xarunta ka socda dadka dhintay ma kooxdan baad dilaysa oo toogashada u geysanaysa mise iska horimaadka ciidamada iyo kooxda bay ku dhimanayaan
dadku waxa ay sheegayaan qaar kamida dadka dhaawaca ee lasoo saaray waxa ay sheegayaan in dadkan weerarka soo qaaday ay dadka ay tooganayaan islamarkaana aysan jirinba waxa ay doonayaan iyo ujeedada ay rabaan ilaa iminka lama oga booliiskuna waxay sheegayaan inay iminka kala cadeen kooxdan halkan maanta weerarka kusoo qaaday cidda ay yihiin iyo kooxda ay yihiin intaba dadka qaar badan waxay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray markii cusbitaalada la keenay hayadaha gurmadka degdega ah ayaa ka mid waayay goobtan iyadana waxaana la arkaya oo isdaba maraya kooxaha gurmadka warbaahinta iyo weliba weliba ciidamada ammaanka oo xilka dadka wax lagu soo darayo arrinta waxay bilaabatay saaka shantii saac ee subaxnimo imikadana afrikada bari waxa ay maraysaa tobankii galabnimo afrikada bari saacaddu marka xaaladdu aad ayay waxay jiran tahay inkastoo booliiska dalka ay ku baaqayaan
waa gartay wararka aan ka helayno degaanka waxay sheegayaan in dayuurado lagu arkayo dhismahaasi dushiisa diyaaradahan ma waxaa ka soo degaya ciidamada dalaayadaha ku booda mise weerarka ayay ka qayb qaadanayaan maxay samaynayaan diyaaradaha
diyaaradaha gaafwareeg umay samaynayaan wax kasoo degaya ama wax kasoo ciidamo gaaro kasoo degaya ma jiraan ciidamada diyaaradahan waa kuwa gumaanta lagu kaca waxay aagga kore iyo xaafadaha ku dhow dhow ay dulmeelayaan iyo goobta dadka lagu haysto waxaan aaminsan yahay weli dad aada u fara badan weli gudaha inay ku jiraan oo iyagu u badan dad ganacsato ah iyo weliba dad markaasi iyagu goobta u tegay inay dukaameysaan runaantiina waxaa muuqanaysa in ciidamadan yihiin kuwa qayb ka ah howlgalka la doonayo in lagu soo afjaro kooxahan markaasi argagaxa ku abuuray goobta laga dukaameysto ee caanka ah ee magaalada nairobi maanta mursal ugu dambeyntii dadkan ka hadlaya ama ka soo baxay dhismahan gudihiisa ee xogta aan buureen laga helayo markaad fiiriso iyo sida warbaahinta dalka kenya uga hadlayso maxaa la hadal hayaa maxaa la leeyahay kooxaan maxay yihiin waxa gudaha ka socda dhab ma loo ogyahay waxa gudaha dhismaha ka socda
run ahaantii dadka soo baxaya ee dhaawaca qaarkood maba hadli karaan qaarka hadli karana argagaxsan bay waxay sheegayaan in meesha jaawareed oo ka jiro dad badan gudaha weli lagu haysto inay sheegayaan inay dadka kooxaha weemarka soo qaaday inay yihiin kooxo aad u fara badan oo rasaas iyagu furaya dadka intooda badanna inta ay u suurta gashay waxay isku soo xireen goobahooda ganacsiga haddii bangiyada ay ahaan lahayd ay ku dhex jiraan inkastoo la sheegayo dadka intooda badan in markii weerarka lasoo qaadayba ay kala firnadeenwaari fara badan baad arkaysaa oo baakinadii ku jiro oo laga wada xaray iyaguna aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mursal quule weriye degan magaalada nairobi oo qadka taleefonka iigu warramayey si toosa aad baan ugu cudurdaaranaynaa haddii meelaha qaar maqalka taleefonka uu xumaa dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga